dhacay abaa jirto dagaalka waa u dhacay marka saacadihii hore salaadii subuxu bilowday xoogiisana wuxuu dhacay labadii saac ilaa iyo saddexdii saac laakiin balkaada uu soo afjarmay deegaanka uu ka dhacay dagaalku waa deegaan dhul duwanaya oo dhuldaasimeeda oo dhul deegaan ahayn laakiin boqolka boqol ka tirsan masalan khasaare rasmiya oo hadda tiraanka dhacday aan dhihi karna ma jiraan laakiin dabcan khasaare waa u jiraa dagaalka saacado badan ayuu socday marka dhulkana dhul hoya oo aada u fog waayo goobta uu dagaalku ka dhacay marka ada intaasaa dhimatay intaasa laakiin dagaalku inuu istaagay oo saacan istaagan yahay aan kuu sheegi karaa maya wax ciidanoo hadda loo diray ma jiraan laakiin haddii ay soo dalbadaan waa loo diraya ciidan hadda ku wajahan hadda saacadaha soo socda waxa aan aada marka u rajeynaynaa in ciidamada dawladda koonfur galbeed iyo kuwa militariga iyo ciidamada amison ay gaaraan goobihii dagaalada ay ka dhaceen aan ku saxo horta meesha dagaalka uu ka dhacay abal ma aha marka waa dhul buuraley oo harqaana marka dagaalku abal kama dhicin abal waa dhul deegaan oo duulaha marka dhulka uu ka dhacayna waa dhul aada u fogo miyiga haa meel oo dhanka koofureed ka xigta waayo deegaan la yidhaha koor